الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قال الإمام البربهاري رحمه الله ومن زعم أنه, ير... أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل wuxuu leeyahay imaamku raximahullah qofkii yidhaahda annahu yaraa rabbahu fii daari dunya khaaliqii abuuray inuu ku arkayo adduunyada gudaheeda fahuwa kaafirun billahi caza wajal qofkaas waa mid allah ka furtay oo allah ku gaaloobay hadalka marka sheikhu uu leeyahay maadaama qur-aanka uu ku soo arooray nebiyullaahi muusa inuu maaragtay allah u weydiistay allah inuu arko oo allah uu yidhi lantarani ayaa shiku halkaa waxa ay u muuqataa inuu ka istimbaaday maadaama nabiga sala allahu alayhi waali wasalam nabiyullahi muuse ay u suurtogeli weyday inuu allah u arko sababtuna ay tahay inuusan awood u lahayn quwadda bashariga intuu adduunka ay joogto inaysan awood u lahayn inay allah ay aragto sida ka muuqata allah markuu tajaliga bibacdi makhluuqaat illahi sida jabalka oo kaleeta markuu sameeyey uu baaba-ay ayaa halkaa waxaa ka soo baxay maadaama rusushii alle mid ka mid ah oo ululcasmiga ka mid a weliba oo ah nabiyullaahi muuse ay u suurtageli weyday inuu allah u arko qofkii markaa kabacdi yidhaahda aniga ayaa la arkay waa qof aayadda alle aan rumaysnayn sidaa ayay u muuqataa maaragta qaacidada ama hadalka shiikhu ama nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam inuu maaragtay inuu adduunka allah uu ku arkay gaar ahaan habeenkii micraajka saxaabadu waa isku khilaafeen qaar odhanaya allah mausan arkin iyo qaar odhanaya allah waa warkay sida cabdullahi ibnu cabbaas araggaa xataa cabdullahi ibnu cabbaas uu u sugayo riwaayaadka sida soo aroortay aragtidaas ru'yat lbasar xataa waxaa soo aroortay ru'yat lbasar keliya inaysan ahayne uu ka wado maaragtay bicayni qalbihi inuu ku arkay allah subxaanahu watacaala waan soo marnay darsigeennii xadiidkii maarata imaamu tirmidi wariyo haabitka ahaa nebigu sala allahu alayhi waalihi wasalam inuu allah arkay ra-aytu rabbii fii axsani suuratin ru'yadaasna waxaan kusoo sheegnay inay tahay sida xadiidka duruqdiisu ay tusinayso ru'ya almanaamiya inuu allah maaratay nebigu nebigu allahu ku ruyooday bacd alculamaa weliba culammada selafka in badan oo ka mid ah waxaa ka soo aroortay sida sufyaanu thawri iyo keyrkooda oo kaleeto inay yidhaha allah baan aragnay ru'yadaana waxa weeyaan waa ru'ya manaamiya haddii ay sugnaato ama ru'ya albasar cidna waxa weeye markii nebiyullaahi muuse ay u suurtobgeeda kabacdi cid dambeeto maaragtay adduunka allah ku arkaysa ma jirto mu'miniintu allah aakhira ayay ku arki doontaan waana acdamu nicmatin oo soo marta dadka mu'miniinta markii aakhira ay tagaan qaala walfikratu fi fi illahi tabaaraka wa tacaala bidcatun liqowli rasuuli illahi sala allahu alayhi waalihi wasalam tafakaruu fi lkhalqi walaa tafakaruu fi illahi faina alfikrata fi rabbi taqdaxu shaka fi lqalb wuxuu leeyahay imaamku raximahullah qawaacidda ahlu sunnaha waxaa ka mid ah wuxuu leeyahay inka la yidhaahdo imaam albarbahaari walfikratu tafakurka fi illahi allah lagu fakaro tabaaraka khayrkiisu bada watacaala sareeye bidcatun waa bidco waa shay muxdatha oo islaamka aan ka mid ahayn allah in lagu fakaro fakerka allah lagu fakaraya ha noqoto daatadiisa qaabkeeda in lagu fakaro ama asmaada alle keyfiyadooda in lagu fakaro ama sifaatka alle keyfiyadooda kulligoodba waxa weeyaan tafakurka allah lagu fakaraya ama asmaadiisa ama daatadiisa ama sifaatkiisa ficilkaas waxa weeyaan waa shay mubtadaca oo sharcigu uusan ogolaanin liqowli rasuuli lahi sala allahu alayh waali wasalam nabiga qowlkiisi dartii ayaan allah loogu fakarayn uu nebigu yidhi tafakaruu fi lkhalq khalqiga allah uu abuuray makhluuqaadka allah uu abuuray ku tafakura oo dib u eega tadabbur ku sameeya walaa tafakaruu fi llaahi allahna ha ku fakarinina weliba xadiidka shiikhu waa uu soo gaabiyey xadiidka akhirkiisu wuxuu ahaa in makhluuqaadka allah uu abuuray uu ka mid yahay malag toddobada dhul maaragtay ilaa toddobada dhul meesha u hooseysa sakrada dhulkuu ku taagan yahay cagaha ku haya madaxiisuna maarata uu dhaafayo toddobada samaasamada u sarraysa marka maadaama makhluuqaadka alle noocaasoo kaleeta uu ka mid yahay malagga noocaasana aysan suurtagal ahayn isagoo xataa makhluuqaadkii ka mid ah bal makhluuqaadka kuwa ugu waaweyn aan ka mid ahayn oo makhluuqaadka wax badan oo ka mid ay kasii waaweyn yihiin haddana waxa weeyaan qalbiga bini aadamku ma suuraysan karo tasawurna kama bixin kara malagga noocaas yacni malagga toddobada dhul dhaafaya toddobada cirna dhaafaya cadamadiisa bani aadamku ama makhluuqu ma tasawuri karo marka maadaama makhluuqaadka alla sidaas cadamadooda ay gaartay weynankooda uu gaaray oo qalbiga bani aadamka wax ka weyn ay noqon ay noqdeen allah subxaanahu watacaala ayaa ka awlaysan inaan tasawur aan lagu gaari karin cadamadiisa marka yaynan dhicin buu leeyahay nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam makhluuqa khaaliqa inaad ku fakertaan laakiin tafakiirkiina iyo tadaburkiina ha noqdo makhluuqaadka alle oo inku bixinaya allah cadamadiisa iyo jalaaladiisa xadiidkaasuna waxa weeye waa xadiid haabit ah oo maarata culimmada muxadisiinta ay maarata taxsiin iyo tasxiixintaba ay ku sameeyeen sida sheekh ilalbani fi kitaabihi silsilati saxiixa ayuu maarata kusoo saaraya xadiidka isaga ah bimajmuuci duruqihi ayuu wuxuu noqonaya xadiid haabit ah faina alfikrata fi rabb tafakurka allah lagu fakaro ama daatadiisa ama asmaadiisa ama sifaadkiisa taqdacu shaka fi lqalb qalbiga ayay shaki ku reebaysaa yacni qalbiga waxay kaga tegeysaa shaki ayay maarata ku reebaysaa markii allah lagu fakaro yacni shaydaanku waxaa dhaqan u ah sida nebigu uu sheegay sala allahu calayhi waalihi wasalam markii aad fakartid oo makhluuqaadka dib aad usii raacraacdid inuu ku yidhahdo maaragtay dhulka yaa abuuray allah baa abuuray cirka yaa abuuray allah baa abuuray dadka yaa abuuray allah baa abuuray khaaliqana yaa abuuray marka waxa weyaan arrintu marka intaa gaartana qofku waa inuu qalbigiisa uu taxakumo marnaba waa inaysan dhicin tafkiirku inuu maarata makhluuqaadka kula gudbo oo allah maarata u gudbo haddii allah u gudbo arrinku waa halis yani waxa weeyaan qalbiga ayaa waxaa ku haraya shaki qaala imaamu lbarbahariy raximah llah waclam ogow ana alhawaama waxyaalaha hawaamta ah xasharaadka guud ahaan wax allaaliyo wixii boga ku socda iyo xasharaadka idilahaantooda wasibaaca dugaagga wadawaaba daabadaha wax allaaliyo waxay dhulka dushiisa ku socda kullaha idilahaantooda naxwu darri wadalika naxwu dar dhuuracsada iyo wixii la mida wanaml quraanjada sida quraanjada oo kaleeto wadubaab tiqsiga kulluhaa dhammaantood ma'muuratun waa mid la faray min qibli illaahi subxaanahu watacaala xag allah ayaa laga faray acmaasha ay samaynayso makhluuqaadka midkiisa waaweyn iyo midkiisa yar wax allaaliyo wixii noolaha dhaqdhaqaaqaya oo maaragtay camal samaynaya waa maamuurun min qibali illaahi subxaanahu watacaala laa yaclamuuna shayan laa yaclamuuna shayan laa ya laa yaclamuuna laa laa yacmaluuna laa yacmaluuna shayan shayna maaragtay ma ay camal falayaan ila biidn illaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay idankiisa mooye ayi shay oo ay samaynayaan waa maamuuriin allah ayaa maarata idayaa allah ayaa faray allah subxaanahu watacaala idankiisa iyo amarkiisa ayay ku samaynayaan yacni makhluuqaadka xayawaanaadka nool ama ha noqdeen hawaamta ama sibaacda ama wax allaaliya wixii habardugaaga ama wax allaaliya wixii dhulka dushiisa ku socda sida darada ama maaragtay quraanshada qaybaheeda kaleeto dubaabka iyo wixii la mida waa shay maamuur ah oo allah subxaanahu watacaala uu farayo mid asagu maarata min qibali nafsihi ka socda ma uu jiro adar marka uu leeyahay sheikhu waa bahasha maaragtay la yidhaahdo dhuuracsadoo kaleeto ama in la yidhahdo maarata dariga sida qur-aanka markii la fasirayo kalte mithqaala daratin oo kaleeto in la yahay atom iyo wixii lamida lagu fasiro waxa weeyaan waa qadiyad aanan jirin luqal carabiyana atom looma yaqaano dar waxaa loo yaqaanaa waa quraanshada kuwa ugu yaryar ayaa loo yaqaanaa laakiin qur-aanka allah in lagu fasiro wax luqal carabiya aan maarata xiriir lalahayn waxa weeyaan waa qadiya caqliya baxta oo kasoo jeeda maratay falaasifada yunaanka marka waxa weeyaan qur-aanku wuxuu kusoo dega luqal carabiya darana adarna waxaa loo yaqaana waa dhuurcasada atam wax shaqaa kuma leh atamku waxay u yaqaanin maaragtay waa waxa ay dhahaan juzun laa yatajaza waa juzka aan baaba-ayn shay walba markii la baabi'iyo yani waa shayga qeyb dambe aan aqbalayn marka arrimahaasna waxa w arrimihii falsafadu ay falaasifadu ay keentay falaasifta yunaan ku yimid wax carabta ay yaqiineenba ma ahan qur-aankanina wuxuu kusoo degay luqadii luqadii carabiga iyo maaragtay siday wax u yaqiineen oo maaragtay ashyaada ayagoo ay maarata maarata musamayaadkada u yaqiineen ayaa qur-aanka uu kusoo degay marka halkaa shiiku maaratay wuxuu kaga hadlay wax allaale iyo wixii noolo ah oo camal qabanaya in ay yihiin maaragtay ma'muuriin min qibal illahi subxaanahu watacaala ama shaygaas shaqaynaya ha noqdo sida maaragtay bani aadamka mid maarata caqli leh ama maaragtay hayri caaqil ha noqdo sida xayawaanaadka ay u badan yihiin qaala alimaamu albarbahariyu raximah llah waliimaanu biana allaha tabaaraka wa tacaala qad calima ma huwa qad calima ma kana min awali dahri wma lam yakun wma huwa kainu axsaahu allahu wacaddahu cadda wuxuu leeyahay imaamku raximah llah wa min qawaacidi ahli sunna qawaacidda ahli sunnaha iyo masaaisha maarata cilmiga ah waxaa ka mid ah alimaanu rumayn biana allaha allah subxaanahu watacaala allah tabaaraka wa tacaala qad calima allah wuxuu ogaaday qad calima allah inuu ogaaday in la rumeeya ayaa imaankii ka mid ah yaa maarata qawaacidda ahlu sunnaha ka mid ah maa kaana wixii hadda ka hor ahay yani hadda ka hor wixii dhacay in maarata allah uu ogaaday min awali dahri yani zamanka awalkiisa awalu dahri wixii dhacay allah inuu maarata ula socday wamaa shayna allah uu og yahay lam yakun aanan weli ahaan oo aan weli dhicin wamaa huwa kaa'inun waxa maarata hadda kabacdi maarata ahaan doona allah wuu maarata wuu og yahay axsaahu allahu ilaahay waa uu koobay wacaddahu ilaahay waa uu tiriyey caddan tirin wax allaaliya wixii maaragtay zamanka waktiga ugu horeeya wixii dhacay waxa weli aan dhicin maaragtay waxa maarata ahaan doona intaba allah subxaanahu watacaala waa muxiitun bicilmihi cilmigiisu allah uu ku koobayaa weliba waxa weeyaan shay walba ama ha weynaad ama ha yaraado waxa weeyaan wax allaaliya wixii caalamka soo maray ilahay waa u tira kooban yihiin xabad xabad yani jumlatana waa u ogyahay min xaysu tafsiilna allah waa u ogyahay waman qaala qofkii yidhaahda inahu laa yaclamu allah lama u socdo ma u oga maa kaana wixii hadda ka hor ahaaday yani zamankii maadigaha wixii maarata la helay oo dhacay wamaa huwa kaa'inun wax hadda ka bacdi ahaan doona qofkii sidaa yidhaahda faqad kafara billahi alcadiim allaha weyn ayuu qofkaasu ka furtay waa waa qof maarata xarigga alla ka baxay wey yani qofka yidhaahda wixii hore u dhacaya waxa ahaan doonaba allah lama u socdo waa qof sifadii cilmiga oo allah subxaanahu watacaala qur-aanka iyo axaadiista dhammaantood ay u sugtay caqliga maarata saliimkana uu tusinayo ijmaaca maarata ahlucilmiguna maarata uu tusinayo oo sariixa ku ah sifadaas allah u iska lahaa qof maaratay allah maaratay sifadii u diida wey sifaadka allah maaratay u sugnaatay maarata naftiisa u sugay ama nebigu usugay qofkii maarata diida in badan ayaan soo marnay qofkaas inuusan muslim ahayn allah subxaanaه watacaala wuxuu leeyahy yaclamu ma bayna aydihim wma khalfahum walaa yuxiiطuuna bishayin min cilmihi aayat اlkursi allah wuxuu leeyahay allah wuxuu og yahay oo ula socdaa waxa maaratay hortooda ahaaday yani wixii maaratay intaan la abuurin ka hor dhacay waxa maaratay gadaalkooda imaan doona ilaahna waxa weeyaan cilmigiisa ma ay koobayaan shay allah cilmigiisa ka mid ihi makhluuqu marna ma koobayo laakiin allah wuu koobayaa wax allaaliya iyaga wixii ka horreeya wixii ka dambeeyey xaaladday ku sugayn intaba marka qofkii yidhaahda allah subxaanahu watacaala cilmi saabiqa ma uusan lahayn ama hadda ka bacdi waxa dhici doona allah lama socdo qofkaa waxa weeyaan waa qof rabbi ka furtay waana qadiyadii qadariyada qaala alimaamu albarbahaariyu raximah llah walaa nikaaxa ila biwaliyin washaahiday cadlin wasadaaqin halla aw kafur wman lam yakun lahu waliyu fasuldaanu waliyu man laa waliya lah wuxuu leeyahay sheiku raximah llah walaa nikaaxa nikaax ma u jiro ila biwaliyin washaahiday cadli weli weli mooye washaahiday cadlin iyo maaragtay caadilka labadiisa markhaati laba qof oo maaragtay markhaati ah oo maarata caadiliin ah wa sadaaqin iyo meher qalla meherkaasu ha yaraado aw kafur ama ha bato yani farqi ma kale leh ama meher yar ha noqdo sawaaun maaratay kana dalika kana dalika sadaaqu sadaaqaasu inuu noqdo ayaan farqi kala hayn halla mid yaraaday aw kafur ama mid batay ama ha bato ama ha yaraado waman lam yakun lahu waliyun qofkii maaratay weli uusan usugnaanin oo weli uusan meherin yani weligii khaaska ayaa laga wadaa gabadhii maaratay weli khaasa weyda sidii aabaheed walaalaheed iyo dadkii maaratay xigtadeeda ahayd gabadhii weyda fasuldaanu suldaanka waliyu man laa waliya lahu suldaanka ama ha noqdo maaratay suldaanka weyn oo imaamka muslimiinta ama ha noqdo maarata nuwaartii sida qudaadiis oo kaleeto waxa weeyaan qofkii weli khaas aan lahayn ayuu weli u yahay halka sheikhu wuxuu ku qarirayaa mas'ala asalkeedu yahay min masaa'il alfikhiya masaladaas oo ah annikaax nikaaxa sida macruufka ah waktigii jaahiligan nikaaxu waa uu jiray qabla bicati nabiyi sala allahu alayh waalih wasalam islaamkuna waxa weeyaan nikaaxii wax fara badan oo maaratay nikaax loo yiqiinay waktigii jaahiligana waa uu diiday wax nikaax loo yiqiinay waktigii jaahiligana waa u sugay marka sida caaisho radia allahu canha maaragtay ay weriday axaadiista saxiixada sidee marata imaamu albukhaari uu warinayo ankixada waktiga jaahiliga afar qaybood bay ahayd afartaa qaybood hal qaybood ayaa hal qayb ayaa islaamka ka soo reebay waa qaybta halka sheikh uu ku taqriirinayo oo ah gabadha ahalkeeda in laga doono yani ahalkeeda maaragtay waxaa laga wadaa aabaheed walaalaheed iyo dadkii marata xisyaheeda ah hadday joogaan haddii la waayana in maarata weliga caamka marka uu mehrinayo iyo nuwaabtiisu ay mehrinayaan taas ayaa waxa ay tahay midda laga soo reebay ankaxadii jaahiliga saddexdii qaybood oo kaleeto islaamku maarata wuxuu u ictibaariyey ankaxa faasida inay tahay oo aan maarata sharci uusan ogolayn afartii nikaax oo waktigii jaahiliga jirtay maadaama halkaa nikaax laga soo reebay macnaheedu waxa weeye nikaaxaas waxaan ahayn nikaax sharcigu uu yaqaano oo loo ictibaarinayo nikaax kitaabka sunnada waafaqsan inuu yahay ma u jiro ayi nikaax waa inuu maarata waafaqo qaabka uu sheiku u taqriiriyo oo ah gabadha ahalkeeda in laga soo doono oo marka ahalkeeda uu bixiyo isla markaasna markhaati loo sameeyo usan noqon nikaaxaas nikaax sirriya usan noqon inkastoo qadiyada maaragtay shahaadada culimada khilaaf ayay gelinayaan sida maaragtay wilaayada lafteeda khilaaf bay gelinayan lakin khilaafkeedu markii sunnada loo fiiriyo iyo maaragtay qaabka maaragtay culimmadu ay istidlaalayaan sida raajix ah oo sunnada sariixada ay tusinayso waxa weeyaan gabadhu marnaba inaysan wilaayo lahayn ee maaragtay wilaayadeeda ama maaragtay weliga khaaskaah uu yeelanayo ama weliga caamka uu yeelanayo kufiyiinta sida abu xaniifa o kaleeto ayaa wuxuu leeyahay gabadha waxa weeye sida ay nikaaxa ay maaragtay ay xor ugu tahay inay maaragtay waxaan dhihi laha sida beeca maarata ay xor ugu tahay inay wax soo beecsato oo kaleeto kadalika nikaaxana sidaa oo kaleeto ayay xor ugu tahay oo ninkay rabto markii ay la heshiiso waa isku mehrinaysaa laakiin qowlkaas waa qowl baatila weeye oo sunnadu maarata aan taageero aan looga helayn leanna waxa weye sunnada qur-aanka waxa weeye markii wax laga soo isdilaalsanayo istidlaalkaas qur-aanka waa in sunnadu ay waafaqdo marka waxa weeyaan istidlaalka qur-aanka uu soo deliishada abu xaniifo ma tusinayo maarata sunnada nabiga sala allahu alayh waali wasalam nebigu wuxu le laa nikaax ilaa biwaliyin yani sida xadiidkii maarata kaleeto oo caaisha nabiga ay ka warinaysay ayuma imra'atin nakaxat bikayri ibni waliha fanikaaxuha batilun fanikaaxuha batilun fanikaaxuha batil yani saddex jeer baa nebigu ku celiyey gabar kasta ee maaragtay biduuni waliyin ayadu ismeerisay nebigu wuxuu kusoo celiyay nikaaxeed inuu baatil yahay hadalka marka waxa weye hadal ixtimaal kale u geli kara maaha yani nikaaxa biduuni waliyin la mehriyo waa nikaaxan jirin ayuu noqonaya marka almuhim nikaaxa sharcigu uu yaqaano oo ankixadii macruufka ahayd fi waqti aljaahiliya laga soo reebay oo sharcigu uu taqriiriyey waa nikaaxa qofku ama gabadha dadkeeda xigteeda laga maarata la weydiisto ay mehriyaan haddii la waayo marka oo ay cudurtowdo in la waayo in la gaari kari waayo gabadhii nikaax ay u baahato oo la gaari waayo dadkii xigtadeeda ahaa waxaa markaa mehrinaya suldaanka ayaa mehrinaya ama nuwaabtiis laakiin waxaanan jirin sharcigan aan meel looga helayn qadiiman wa xadiidan culimmada muslimiintana wax yiri oo muctabara aysan jirin waa qadiyada la yidhaahdo masaafada xataa caalamlislaam intiisa kaadna lama qabo kitaab aad iyo aad u liito kutubta maaragtay muslimiinta in lagu tiriyo aan astaahilin ayaa maarata masaladaas soomaaliya soo geliyey waa kitaab xun oo la yihahdo buqyat lmustarshidiin oo nin yamanii maarata uu qoray oo gebigiisa waxa weeye mas'alatun mas'alatun mas'alatun intaa buu ka kooban yahay yaa yidhi ma ilaahay baa yidhi ma rasuulkiisaa yidhi ma saxaabadaa tiri ma taabiciintaa tiri laa yuujid laga heli maayo ayi mas'ala oo caqliya caqliga ayuu maarata masaa'il ka samaynayaa mas'ala ayuu leeyahay waa ka jawaabaya ayi mas'ala oo qalbigiisa kusoo dhacda waa uu ka jawaabayaa jawaabtiisuna kuma dhisna ilaahay wuxuu yidhi wax rasuulku uu yidhi wax maaragtay saxaabadu ay yihahdeen wax taabiciinta ay yihahdeen marka qadiyadaasna waxa waa qadiya baatila wax jira ma ahan in la yidhahdo maarata gabadhii oo maarata weligeedu halkan joogo ayaa waxaa la geynayaa cagaaran ama waxaa la geynayaa maarata meesha la yidhahdo maarata walaweyn oo kaleeto waxaanan jirin wey iska dhaaf maarata qadiya maarata naqliya intaan la gaarin qadiya caqliya wadaadka miskiinka bal wadaad ma dhahaya maarata waa faajiriin wey ninka maaragtay magaca wadaadnimada wata ee qol maarata nikaax inta furta walaweyn ama maarata magaalooyinka la siman fadhiisanaya oo odhanaya maarata gabadh kasta oo lala soo baxsado anaa xiraya diinta uu ku xiraya maxay tahay wilaayada uu ku leeyahay maxay tahay kutubta marka minhaajka u akri ay akrinayaan ama irshaadka ay akrinayaan ama kutubta shaaficiyada dhammaanteed ay akrinayaan ma laga helayo kitaab odhanaya gabadha ayaa wilaayo leh madhabka wa in badan waxay ku andacoodaan ay yidhahdaan annaga madhabkeena waa madhab shaafici laakiin waxaad ogaanaysaan madhab shaafici inaysan aaminsanen laakiin muhiimadooda waxay tahay hadba meesha danta ugu jirto ayay aadayaan oo maarata xuduud dunya ay ka helayaan wailaa waxa weyaan imaamu shaafici iyo culimmada maarata madhabkaa ku aftirsatay dhammaantood ma qabaan gabadhu marnaba inay wilaayo leedahay waxay leeyihiin gabadha waxa weeyaan wilaayo ma leh ama in weligii caamkan uu meeriyo wa imaa weligii khaaska inuu meeriyo wadaadkana marka waxa weeyaan khabiidka oo maaragtay qolka furtay gabadhan ma weli caamhu u yahay mase weli khaas u yahay ma jirto haba yaraatee marka waxa wey xataa markii caqliga saliimka qofku uu fiiriyo waa uu fahmi karaa taa marka waxaad ogaanaysaa madhab shaafici beri buu ka yahay masalada iyada ah culimmadii horeeto mutaqadimiinta iyo culimmadii mutaakhiriinta ee muctabariinta wax ay qabaan ma ahan waxaa marka soo hartay markii nikaaxa noocaasi uu dhaco nikaaxa noocaas waxaa lagu magacaabo oo soomaalidu ay nikaaxa u yaqaanin hadduu dhaco ma waxaa la leeyahay wax allaaliya wixii ku dhashay ilmahaas waa ilmo maarata wacalla ama garacyah miyaa la ohanaya ma la ohanayo maadaama waxa weeyaan ummaddu ummad jahligu ka qaalib noqdo ay tahay dadka culimmada ay u yiqiinaan oo culamaa usuug ahaa ay u fasireen inuu maarata ay ugu sheegeen inuu waxaasun wax nikaaxa uu yahay nikaaxu shufa waxa la yidhahdo weye ilmaha ku dhashana ma lagu sheegayo waa alunu yahay qofku hadduu maarata wanaag doonayana waxa weye ahalkiisa ha idan weydiista haddii ay u idnaan waxa weye sida ayaa nikaaxa loo daynaya qal imam barbahaariy raximah اllah waida dalaqa arajulu imraatahu halaaa faqad xarumat calayhi walaa taxilu lahu xataa tankixa zawja ayrahu wuxuu leeyahay imaamku raximah اllah wa idaa dalaqa arajulu ninku haddii uu furo imraatahu xaaskiisa halaaan saddex dalqadood yani aakhira dalqatin haalita dalqada u dambaysa haddii uu ku furo faqad xarumat calayhi xaraam ayay ka noqotay walaa taxilu lahu xalaalna uma ahan xataa tankixa zawjan hayrah ay ka mehersato waa sida maaragtay aayaddu ay taqriirinayso qur-aanka allah uu ku taqriiriyey gabadha waxa weeyaan dalqa uula haddii lagu furo oo lasoo rajciyeyso dalqa thaniya lagu furo oo soo rajciyeyso dalqa thaalita lagu furo waxa weeyaan aakhir dalqa thaalita markay ku dhacdo gabadhaas markay ciddo tirsato waxa weeye ninkeedii mar dambeta u xalaal noqon mayso allahuma nin labaad inay guursato nin kale markay guursato oo ninkaas iskiisa uu furo oo ay ka ciddo tirsato markaa kabacdi ayaa maaragtay ninkeedii horeeto ay ku laaban karta haddii maaragtay ay ku talagalaan inay isguursadaan ama qadiyadda ah saddex dalqadood oo isku mar la rido masaladaas waxa wey masale ijmaaca ama culummadu isku waafaqeen maahan waa masale qadiiman wa xadiidan khilaafkeedu uu maaragtay yahay khilaaf macruufa waktigii saxaabada waktigii taabiciinta iyo culimmadii ka dambeysaba waa isku khilaafeen dalaaqu talaata oo hal mar maarata la ridayo ma waxa weeyaan naagtu gabadhu baa-ina miyay ku noqonaysaa mase waxa weeyaan hal dalqad ayaa laga xisaabaya waa masale maaragtay khilaafkeedu uu macruuf yahay marka halkana waxa weeyaan qaacidada qaacidadan waxaa si toosa usoo gelaya oo culimmadoo dhan ay isku waafaqsan yihiin waa markii dalaaqu dalaaqa mufaraqa uu yahay oo awal dalqa la rido dalqad labaad lagu xujiyo dalqada saddexaad markaas la gaaro ayaa maarata haddii gacantiisa ay ka baxdo gabadhaas marka baa-inay noqonaysaa xalaalna unoqon mayso ilaa nin labaad ay ka guursato ninkaas ay marata kala tagaan ama markii gacantiisa ay ka baxdo hadduu inta gabadhii lasoo heshiiye u yidhaahdo waa isku noqonaynaa nin kaleeto u tag oo markaa ninkaa dhowr habeen markay la joogto ama dhowr bilood ama markay la joogto ay maarata ninkii inta isku waasha ay tidhaahdo maarata iska kayfur oo ninkii markaa sidaa uu ku furo ama maarata heshiiska uu la galaba uu yidhahda maaratay gaba maaratay intuu la soo heshiiya u yidhahda nin xigtadiisa gabadhan maarata isku mehri dhowr beri soo haysta igu soo laabo taa waxa weye nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam aada iyo aad buu u lacinay ninkaa waxa weeyaan ataysu lmustacaar ayaa la yidhaahdaa ninka muxallilka iyo ninka muxallalulahwga ninka muxallilkaa oo waxallilaya waa ninka maarata gabadha maarata guursanaya oo u guursanaya inuusan maarata inuu furo oo ninkaas maarata mar labaad uu xalilayo iyo midki wax loo xalilayo kii marka hore furay labaduba waa malcuuniin wey nebiguna wuxuu ku sheegay yani astaysu lmustacaar orgigii maaragtay lasoo amaahday oo layi arig aan uhaysana reemihigu aad bay u yaqaanin maarata markii reerku maaragtay ari arigiisa maarata orgi aysan ku jirin in maarata orgi lasoo amaahdo oo la yidhaahdo ariga hanoo boodo kabacdina waa ku soconaya ninkaa marka waxa weya nebigu wuxuu ku sheegay taysu lmustacaar waa nin malcuuna kan maaragtay oranaya maarata gabadha ii meherso kabacdi aan gabadha ceshadeena isaga laftiisu waa malcuun waa wax aad iyo aad u liita dhaqanka maarata islaamkana aad iyo aad uga fog nikaaxaasuna waa nikaax faasida wey ma dhacayo haba yaraatee waxa weeyaan xalaalna ugu noqon mayso haddii ninka markaa hore oo furay oo muxallalulow ah oo loo xalilayo arrintaa uu ka raali yahay gabadhu maarata u banaanaan mayso hadday ka qariso ninkii marka hore furay oo iyadu nin intay hoos kala heshiiso ay markaa ninkii oo xataa aan ogeyn ninka maarata xataa maarata ay la heshiinayso oo isagoo aan war u hayn ay maarata sidaas intay u guursato kabacdi laakiin niyadeedu ay tahay ninka hore inay u laabato ayaduna waxay markaasi malcuuno noqonaysaa ninkaa dambeed ninka ay guursanaysana ayada min jaanibiha nikaaxeedu fasid buu ka yahay ama ninka ay guursanaysa isaga waxba kama ogaa isaga waxa weye jaanibkiisa wuxuu la mid yahay waa isagoo maarata nikaax caadiya u yahay lakiin iyada dhinaceeda zaaniyay noqonaysaa maadaama ay hadafkeed u yahay ninka hore inuu laabato haddii ninka hore wax ka ogaa laftiisa oo qadiyadaas wax ka tartiibiyana lacanadii baa sida ugu taala nikaaxeedu maanta nikaaxa uu maarata uu mar dambe marka dambeeto uu mehersanayana hayri saxiix ayuu noqonaya qaala alimaam albarbahaariy raximah llah walaa yaxilu damu imri'in muslimi yashhadu an laa ilaha ila allah wayashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh ila bixday alaa ila biixdaa halaatin zanin bacda ixsaanin aw murtadin bacda iimaanin aw qatla nafsa mu'minata bigayri xaqi fayuqtalu bih wma siwa dalika wma siwa dalika fadamu lmuslimi cala lmuslimi xaraamu abada xata taquuma asaacatu shiku wuxuu lehy raximah llah walaa yaxilu xalaal maahan damu mri'in muslimin qof muslima ayan kaana ama ha weynaado ama ha yaraado rag ha noqdo dumar ha noqdo qofka muslimka ah dhiiggiisu xalaal noqon maayo mana banaana dhiiggiisa in la daadiyo yashhadu qiraya an laa ilaha ila allah an laa ilaha anhushaani laa ilaha ay laa macbuda bixaqin ilaah cibaado maaragtay in lagu caabudo xaqnimo u mutaysta uusan jirin ila allahu alla mooye wayashhadu qiraya ana muxammadan nabiyullaahi muxamed cabduhu allah addoonkiisa inuu yahay wa rasuuluhu rasuulkii allah uu soo diray inuu yahay ilaa bixdaa halaatin saddex arrimood middood mooye saddex qof midkood mooye zaanin mid zinaystay ee zina ku dhacay bacda ixsaanin nikaaxi ka bacdi nikaax ka dambe u qof zina ku dhacay raggi dumar wuxuu noqdaba qofkii hadduu maarata nikaax xalaala uu soo maro ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo oo kabacdi markaa zina uu ku dhaco isagoo cidina aysan ku khasbin qofka waxa weye waa la dilaya oo waxa weye rajmi ayaa maarata lagu dilaya markii maarata boqolkeeda lagu dhifta kabacdi ayaa dhagax lagu dilaya aw murtadin ama mid maarata islaamkii ka laabtay aw murtadin bacda iimaanin ama rumayntii allah iyo rasuulkiisa u rumeeyey kabacdi mid islaamkii ka laabtay kaana waxa weye waa la dilaya aw qatala nafsan ama naf ayuu dilay mu'minatan allah iyo rasuulkiis rumaysta bigayri xaqin xaq la-aan fa yuqtalu bihi marka waa la dilaya saddexdaa qof marka waxa weeye sida qofka maarata qaatilkaa oo qofka muslimka xaq la-aan ku dilay loo dilayo ayaa murtadkiina loo dilaya zani muxsankiina loo dilaya wamaa siwa dalika qaybaha wixii ka soo haray fadamu lmuslimi cala lmuslimi xaraamun abadan qofka muslimka ah dhiiggiisa cala lmuslim muslimka kaleeto dushiisa xaraamun xaraam ayuu ka yahay abadan weligii yaalii xataa taqu xataa taquuma asaacatu ilaa saacaddu ay ka dhacdo oo qiyaamuhu ka dhaco yani waxa weye xadiid qaacidadan sheikhu wuxuu ku taqriirinayaa xadiidka cabdullahi bin mascuud ee nabigu sala allahu alayhi waalihi wasalam uu yidhi laa yaxilu damu mri'in muslimin ila bixda ila bixda halaatin alطayibu الzani wاlnafsu biالnafsi wاltaariku lidiinihi almufaariqu liljamaca muslim iyo bukhaariba ay wariyeen nabigu sala allahu alayh ali wasalam wuxuu leeyahay qofka muslimka ah waxa weye dhiiggiisu xalaal maahan bal waxa weye dhiiggiisu waa muxaram waa shay la xarimay ilaa saddex qof arri saddex qof midkood mooye kan u horeeya waxa wey atayibu zani qofka maarata nikaax xalaal hadda kahor soo maray kaana waxa weye waa la rajminayaa wa wannafsu binafs qofka maaragtay naf uu maarata uu dulmiyey dulmi ku dilay kaana waxa weeyaan qisaas ahaan ayaa maarata loogu dilaya maadaama qofka muslimka ah uu dilay dulmi uu ku dilay ama nin ha noqdo ama naag ha noqdo waa loo dilaya kan saddexaad waxa weeyaan wataariku lidiini almufaariqu liljamaca midka diinkiisii maarata ka tegey jamaacadii maarata muslimada ahaydna maarata faaruqay jamacada waxaa laga wadaa diinta islaamka ayuu maarata ka tegay oo ka ridoobay marka waxa markaa waxa liridati ayaa loo dilaya xadiidkaas marka ayaa maarata qaacidadan oo ay dul saaran tahay oo shiiku maarata uu taqriiriyey markaa shiiku halkaa wuxuu ku taqriiriyey marnaba inaan la ogolayn qofka muslimkaa haddii maaragtay aan xad loo dilayn sida markuu qof muslima uu dilo oo kaleeto ama maaragtay markuu isagoo nikaax soo maray zinada uu ku dhacay ama markuu ridoobaba u ridadiisa loo dilayo asalku inuu yahay qofka muslimkaa dhiigiisu macsuum markii maaragtay nikaax intuu soo maray zina uu ku dhaco ama maaragtay gacangooyo lagu samaynayo markii maaragtay sariqa uu sameeyo oo kaleeto ama maaragtay sida qof muslima markuu dilo oo kaleeto in loo dilo kullu hadihi alaxkaam oo maaragtay tanfiid ulxuduud ah waa qadiyad la xidhiirta imaamka muslimiinta ama amiirka muslimiinta qadiyad maaragtay waxa weeyaan ku xiran wey oo maaragtay dadka maaragtay intooda kaleeto aysan shaqo ku lahayn xaqna aysan ulahayn inay fuliyaan nabigu sala allahu calayhi waalihi wasalam maalintii sanadkii uu xajiyey caama xajat alwadaac nebigu khudbooyin ayuu akhriyey yowmu naxri nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam khudbo dheer ayuu akhriyey khudbadaa marka waxaa ka mid ahaa khudbo aad iyo aad u dheer buu akhriyay marka khudbadaas waxaa ka mid ahayd hadalkaa nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam oo yidhi yaa ayuha annaasu ayu yawmin haada nebigu dadkiibu inta kusoo jeestay yowmu naxriga ayuu wuxuu yidhi dadyow maalinkan aan joogno waa maalinkii tobnaad waa maalin ma maalinkan waa maalin ma qaaluu waxay yawmun xaraam waa maalin maarata xurmo leh qaala fa ayu baladin haada beledkani waa beledkee beledka maanta aanu joogno beledkee wey qaaluu waxay dhaheen beledun xaraamun waa beled xurmo leh oo waxa weeyaan waa maka wey beled qaala ayu shahrin haada bishani waa bilma marka uu nebigu maarata sidaa uu weydiiyey qaaluu waxay dhaheen shahrun xaraamun riwaayaadka xadiidka waxaa soo arooray mar kastaba inay leeyihin allahu aclam allahu aclam inay maarata marar badan ay lahaayeen marka waxay yahan shahrun xaraam waa bishii maarata xurmada lahayd waa bishii la ohan jiray maarata shahru dilxija qaala wuxuu nebigu sala allahu alayhi waalihi wasalam yani arrimahaas badan dhowrkaas su-aalood markii nebigu soo weydiiyey ayaa nebigu wuxuu yihi faina dima'akum ujeedooyinkii maarata su-aalaha siladaas maarata muqadamaadkaa nebigu u samaynayana waa hadalkaan ayuu maarata kaga gol lahaa maqsuudkiisu hadalkaan ayuu ahaa faina dima'akum dhiigyaalkiina wa amwaalakum xoolihiina wa acraadakum sharaftiina calaykum dushiina xaraamun xaraam bay inka tahay inaad maaragtay naftiina aada waxyeelaysaan oo dadka muslimiinta naf nufuustooda aad wax u geysataan dhiiggooda ad daadisaan xoolahooda inaad maarata aad wax ka qaadaan acraadooda maarata inaad wax u geysataan xaaraan bay inanka tahay ka xurmati yawmikum haada sida maalinkan aan joogno uu xurmada u leeyahay oo kaleeto oo weliba fii baladikum haada fi yawmikum hada maalinkiinaana ku dhex sugan waa maalinka yawmu naxr fi shahrikum hada fi baladikum hada yani xurmada qofka muslimkaa nebigu wuxuu tusaale kaga dhigay ayadoo la joogo maalinka yawmu naxri oo maalin xurmale ah meesha la joogana ay tahay magaalada maka bisha lagu jirana ay tahay bishii dulxija waa imisa waa saddex xurmo weyn oo mid kastaba maarata allah u garanaya maarata cadamadeedu intay leeg tahay xurmadaas weynankeedu intuu leegyahay intaas oo xurmo oo isku dhex jirta ayaa nebigu wuxuu ku shabahay xurmada qofka muslimka ah marka qofka muslimkaa dhiiggiisa iyo maalkiisa iyo acraaddiisu sidaas bay xaaraam u tahay marnaba qofka muslimkaa uma banaana qofka kaleeto walaalkiisa dhiiggiisa inuu daadiyo ilaa xuja qaadica inuu helaya mooye oo berri markii allah subxaanahu wa tacaala hortiisa aada soo istaagtid qofka waxaad ogaanaysaa muslimka inuu leeyahay allahayow bal weydii hebel hebel waxa uu ii dilay waa uu ka hor joogaa hebel hebel ilaahu wuxuu nafteeda u bixiyey ilahu weydii dad badan oo muslimiinta ka mid ah waxaa laga yaabaa inay u haystaan qofka haddii xabad lagu dhifto ama toorooyin lagu dilo oo reerkiisa maarata dhowr milyan la siiyo ama xataa boqol halaadba la siiyoba sidii diyada xaqa ay ahayd boqol halaad markii ay cafwi ay sameeyaan reerkii boqol halaad markii la siiyo arrintu intaas inay ku dhamaato iy haystaan kala ma jirto arrin wax jira ma ahan yani qofka muslimka ah waxa weeyaan xuquuqda mutaratibada ah oo maarata markuu dhinto ka ratimaysa waa xuquuq mutacadida wey hal xaq ma ahan awalan xaqa ugu horeeya waa xaqa asagu iska lahaa ila waxa wey allah adiga kumuusan qofka isagaa qofkaan ilaa adiga kumuusan abuurin xaqiisi naftiisa agoys waa kusugaysa waxaa kaloo kusugaya xaqi allah allah subxaana watacaala qofkaan isaga abuurta san qofna kala tashan waxaa kaloo k kusugaya xuquuqdii dadkii masaakiintaha u shaqaynayay oo maaragtay iska lahaa maratay ertigiisa saddexdaa xaq baa ka ratimaysa xaqa marka waxa weeyaan ilmaha ama waratadiisu ay qaadanayaan waa diyada taas waa kaa haraya asagu haddii maarata boqolkii halaad la bixiyo ama boqolkii halaad wax udhigma la bixiyo xaqii tarakada halkaasuu ku haraya maxaa soo haraya xaqii alle iyo xaqii qofka naftiisa aad usaad maarata aad maaratay aada seejisay labadu waa kusugayaan marka qofna yowsan u qaadan boqolka halaadoo la bixinaya haddii boqolba halaadba la bixiyaba hadda waxaan ognahay sida fitanka u dhaceen wax biyo bixiya waa naadir haddii la helo odayaasha shayaadiinta wax ay jideeyeen oo ah laba malyan iyo shan malyan oo wax iyo wax lamid a ayaa maarata hadda qadiyadu maarata lagu soo ururiyey si kastoo ay noqotoba boqolkii halaad haddii la bixiyo xataa waxba kugu hagaagi maayaan qofku waxa weeye waa inaad ogaato qofkii naftiisa aada maarata goysay beri inuu xagga kaa sugayo oo uu ku leeyahay ilaah weydii wuxuu naftayda maarata u gooyey qofku marka waa inuu xuja qaadica uhaystaa qofka muslimka naftiisa wax u gooyey waa maalin baan isku xanaaqnay aragtidanaa kala gedisnayd laba jabhadood baan kala ahayn laba qabiil baan kala ahayn kullu dalika waxa weeyaan habaan manfuuran wey wax qiimaha iyo wax qaayaha kasoo baxaya ma jirto marka qofka muslimka ah qofkii hadda ka hor dhiig galana tawba nasuuxa allah ha u toobad keeno xuquuqda maarata tarikadan ha iska bixiyo in badanna waxa weeyaan allah subxaanahu watacaala ha u khuduuco oo waxa wey nadaamo badan ha muujiyo ilaahay subxaanahu watacaala wuu awoodaa qofkaa maaragtay inuu maarata xuquuqdiisa u oofiyo laakiin qofkii is yidhaahda dadka muslimiinta intuu laayo diyaan bixinayaa arrintan sidaa maarata uhaysa inay ku dhamaanayso kala arrintu intaa ku dhamaan mayso waana ka adag tahay qofka muslimkaa wax dembiga uu galo waxa weeyaan dembiga ugu weyn bacda alishraaki billah dembiga ugu weynna waxa weye qatlu qatlu qatlu lmuslim qofka muslimka oo la dilo wa akbaru dembi akbaru dembin wey walidalika waxa weeyaan waxyaalaha ugu horeeya oo qofka maarata hor yaalla waa addimaa qofka waxa wey hadii dimaadu ay ka hor timaado arrinkiisu wuu adag yahay walidalika nebigu sala allahu alayh waali wasalam wuxuu leeyahay qofka muslimkaa waxa weeyaan laa yazaalu muslimu fi fusxatin min diinihi qofka muslimkaah maarata ka zuuli maayo yani wusci inuu kaga sugan yahay diinkiisa maa lam yuslim daman xaraaman haddii uusan asiibin dhiig xaraama ama haddii dhiig xaraama uu asiibo oo naf muslimaa uu dilo arrinkiisu wuu adag yahay xadiidka maarata waxaa soo aroortay nebiga sala allahu alayh waali wasalam qofku maarata dhiig muslim markuu galo inuu maaratay uu maarata uu dekaamayo dekaamka waa macruuf maarata waa la yaqaanaa yani waxa wey dekaamka waxaa loo isticmaalaa badana ratiga hayinkaah oo kaleeto markii culays badan la saaro ratigu markuu hayin yahay culays kastoo la saaro iska raamsanaya maantao dhan ma cadaadayo yani sidii loogu wado loogu wado loogu wado kaylkiisa wax ka badan markii la saaro hadduu la istaagi karo waa la istaagaya cabaar markuu socdo waa fadhiisanaya hadduu fadhiisto ilaa si kasta haddii loo uleeyo ma laga yaabo inuu cabaadana lagama yaabo mana istaagi karayo laanna waxa wey daaqadiisa wax ka badan baa saaran laakiin markii culayskaa laga dhigo ayuu istaagaya dekaanka marka waxa wey noocaasa loo isticmaalaa sidaa ratigaa maarata culays keelkiisa wax ka badan la saaray uusa aan laga yaabin inuu istaago qofka muslimka markuu dhiig muslima uu galo waxa weeyaan dekaan baa ku dhacaya wax allaale iyo wixii macaasi ah oo iimaankiisu ka reebayey ayuu dalaq leeyahy wax allaale iyo wixii fawaaxisha u fiirsa dadka dadka maarata xataa kuwa waadada ha noqdo dadka maarata safaakiin lidibaa'i lmuslimiin noqday anwaacda maarata qofka dadka muslimiinta maarata dhiigooda galay sabab kastaba ha ku galeen yani qabla ayaam intaan fitantu dhicin dad maarata cibaadadooda iyo akhlaaqdooda maarata aad iyo aad u fiicnayd markii amwa dadki maarata muslimiinta dhiigyaalkoodii markay gacmaha la galeen waxa weya macaasida ba mid bay udhiibaysa wahaakada ilaa maalin dambe akaart asagoo maarata munsalag tam ah oo maarata banaanka maarata islaamka ka taagan marka qofka muslimkaa hadduusa hadda kahor dhiig gelinna allaha ka mangalo dhiig inuu galay hadduu dhiig galana allah subxaanahu watacaala tawba nasuuxa ha u toobad keeno tawba nasuuxana macnaheedu waxa weeye mar dambe ta dhiig muslim inaadan gelin oo macsidaasaa ku dhacday inaadan mar dambe u laaban aad ka qoomamootid aada go-aanna ku gaartid dib dambe ta inaad ugu laaban xuquuqda marka waxay aad ka bixin kartid sidii maaratay qofka muslimka ho disha xuquuqdiisi inaad bixisid oo dadki iska lahaa maaratay xaqoodii diyadooda aad bixisidna haddii ay ku cafiyaan taana waxa weeye waa waxyaalaha qofka maaratay toobadiisa maarata suurtagelinaysa ayay ka mid tahay qaala alimaam albarbahaariyu raximah llah wa kullu shayin mima awjaba allahu calayhi alfanaa yafna ila aljannata walnaar walcarsha walkursiya wallawxa walqalam wasuura laysa yafna shayun min hada abada wuxuu leeyahay sheikhu raximah llah wa kullu shayin shay kasta oo mima kiina ka mida awjaba allahu calayhi alfanaa ilaahay dushiisa uu ku waajibiyey inuu maarata uu baabiyo uu maarata adduunkan dushiisa laga waayo yafna shaygaas waa tegaya shay kastaba allah ugu talagalay halaag iyo baaba ugu talagalay oo makhluuq alla ka mid a waa u baaba-aya markii qiyaamuhu dhaco ila aljannata jannada mooye walnaara naarta mooye walcarsha carshiga walkursiya kursiga wallawxa lawxa walqalama qalamka wasuura suurka suurka waxa weeyaan waa qir maarata geeska maaragtay uu maarata afka uu ku hayo maaratay malaga allah ugu talagalay inuu maarata uu ka dhawaajiyo markii saacadda qiyaamuhu ay dhici doonto oo markii maaratay uu ka dhawaajiyana caalamkan allahu dabagedinayo waa geeskaa wey uma yabcathu allahu lkhalqa ilaahay makhluuqa ayuu markaa dabadeed soo saaraya markii makhluuqa la baabiyo qiyaamuhu intuu dhaco makhluuqu uu baabo ilaa inta aan sheegno mooye ayaa makhluuqii la baabi'iyey ba allahu dib u soo celinaya calaa maa maatuu calayhi wixii ay ku dul dhinteen ayaa allah kusoo saaraya kii maaragtay iimaanka ku dhintay ilahay iimaankiibuu kusoo saaraya kii maaragtay gaalnimo ku dhintay iyo xumaan xumaantii buu allah ku saaraya qof walba wuxuu kudhi- ku dhintay qofkii wanaag ku dhintay wanaagiibu kusoo baxaya qofkii maaragtay xumaanta ku dhintay xumaantiibu kusoo baxaya uma yabcat llahu lkhalqa khalqiga allah wuu soo saaraya calaa maa maatuu calayhi wixii ay ku dul dhinteen ayaa allah kusoo dulbixinaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha maalinkii qiyaamaha qof walba wuxuu ku dhintay ayaa allah uu kusoo saaraya wa yuxaasibuhum allahna waa ula waa wa- waa allah waa uu ku xisaabaya bima bima shaa wuxuu doono ilaahay maarata waa uu xisaabinaya si- een, wax allaaliya wuxuu doono uu ku xisaabinaya fariiqun fi ljannati koox dadkii maarata kamid ah jannada ayay maarata gelayaan wa fariiqun fi saciir kooxina waxa weeyaan naarta ayay gelaysa wayaqulu allah wuxuu odhanayaa lisaa'iri alkhalqi markii dadkii jinniga iyo insiga markii la yidhaha fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir markii la labadaa kooxood loo kala saaro makhluuqa intiisi kaleeto waxaa loo odhanayaa miman lam yukhlaq lilbaqa ilaahay eh, mim oo miman miman makhluuqna ka mid ah lam yukhlaq aan loo abuurin lilbaqaa'i baaqi ahaansho iyo joogitaan makhluuqaadkii allah uusan ugu talagelin inay baaqi noqdaan sida maarata kuwa jannada la geliyey ama naarta la geliyey ama naarta iyo jannada iyo kuwaad aan soo sheegnay oo baaqi ahaanshaha allah uu ugu talagalo wixii aan ahayn waxa allah u dhahaya kunuu turaaba cara noqda yacni sidii xoolihii wax allaaliyo wixii ilaahay baaqi ahaansho uusan ugu talagelin oo makhluuqa markii loo kala qisaaso oo mid walbaba xaqiisii loo oofiyo ayaa allah wuxuu u leeyahay kunuu turaaban cara noqda ayaa allah u leeyahay qaacidadan shiku wuxuu ku taqriirinayaa raximahullah makhluuqaadka alle laba qaybood inay yihiin wax allaaliya wixii allah u abuuray makhluuq allah ugu talagalay inay baaqi noqdaan oo weligoodii allaho joogaya iyo makhluuq allah maarata uu baabi'inayo makhluuqa weligoodii allahood baaqi aansha allah ugu talagalay mundu an khalaqahum sida jannada iyo naarta carshiga kursiga looxa qalamka iyo suurka waa baaqi noqonayaan buu leeyahay kadalika dad makhluuqa markii lasoo bixiyo oo la kala xisaabo waxaa baaqi noqonaya ahlu naarka iyo ahlu jannaha ahlu naarku baaqi ahaanshahooda waa baaqi ahaansho hoog iyo ba ah weligood iyo allahood halkaasay ku jirayaan yani nololna ma haystaan geerina ma haystaan yani waxa weeyaan no- geeri ma haystaan oo waxa weeyaan haddii inta geeriyoodaan cadaabta ay ka nastaan wax dhanbay u ahaan lahayd cadaabtaa ka nasan maayaan xayaato fiicanna ma haystaan ay ku raaxaystaan hoog iyo ba-a bay ku jirayaan ama ahlu jannuhu ayagu waxay haystaan xayaata saciida oo allah subxaanahu watacaala ugu talagalay allah naga mid dhigo maarata kuwa een, maarata naar jannada maarata ku waaraya naartana ka badbaadaya marka makhluuqa labada qaybood markuu u qeybiyey ayaa shiiku wuxuu leeyahay markii la kala xisaaba kabacdi oo fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir jinnigii insigii la yidhaahdo ayaa makhluuqa intii si kaleeto oo ilaahay uusan ugu talagelin inay baaqi noqdaan waxa uu leeyahay kunuu turaaban sida allah subxaanahu watacaala uu leeyahy yawma yanduru lmar'u maa qadamat yadaahu wayaqulu lkafiru ya laytanii kuntu turaaba yacni maalinka qiyaamaha oo qofku maaragtay uu eegayo wixii maaragtay labadiisa gacmood ay hormarayso ay kasabtay oo markaa gaalku maaragtay uu leeyahay yaa laytanii kuntu turaaba shalaytadadii hoogayga iyo baagii alla ilahay maanta maxaan maanta u noqon waaya cara maxaan u noqon waaya yani hadalka aayaddu marka waxay tusinaysaa makhluuq fara badan makhluuq fara badan oo makhluuqaadka alla ka mid ah in la odhan doono kunuu turaaban markii marka xoolaha iyo xayawaanaadkii kaleeto la yidhahdo markii laskaga qisaaso oo mid walba mid kale tag waxa uu gaarsiiyey qisaastiisi loo ofiyo ee allah maarata xayawaanaad kale uu yidhahdo kunuu turaaban ayuu asaga gaalkuna maarata wuxuu ku calwasaadayaa inuu yidhaahdo yaa laytanii kuntu turaaba maxaan u noqon waaya maarata caro maanta oo maarata u noqon waaya nasiyan mansiyan mid maarata la halmaamo oo aan maarata waxba laga soo qaadin وqال الإmام البربهاري رحمh الله qال الإmام البربهاري رحمh الله والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم بين بني آدم والصباع والهوام حتى للذرة من الذرة حتى يأخذ الله عز وجل لبعضه من بعض لأهل الجنة من أهل النار وأهل النار من أهل الجنة وأهل الجنة بعضهم من بعض وأهل النار بعضهم من بعض wuxuu leeyahay sheikhu raximahullah wa min qawaacidi ahli sunna ahlu sunnaha qawaaciddooda iyo masaa-isha cilmiga waxaa ka mid a aliimaanu bilqisaas in maaragtay qisaas ay dhici aliimaanu rumayn bilqisaasi qisaasi la rumeeyo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha bayna alkhalqi makhluuqa dhexdiisa in loo kala qisaasi doono oo mid walbaba xaqiisa la siin doono kullihim makhluuqa idlahaantooda makhluuqaadkao dhan midkii mid wax gaarsiiyey maalinka allah subxaanahu watacaala kii dulmiga sameeyey kii midkii madluumka looga gardarnaa ilaahay maaragtay waa u kaga qaanqaadaya bayna bani aadam bani aadamka ayuu allah u kala qisaasaya nin walbaba ninka kale tag wuxuu u geystay wasibaac dugaagana wax allaaliyo wixii habar dugaagana allah waa u kala qisaasaya walhawaam hawaamka xasharaadka oo kaleeto xataa lidarati min adara dhuuracashada ayuu dhuuracashada allah maarata u kaga qisaasaya wixii ay u geysatay xataa ya'khud allahu caza wajal ilaa allah u kaga qaada libacdihi makhluuqaadka qaarkood min bacdin qaarka kaleeto liahli اljannati ahluljannaha ayuu maaragtay allah wuxuu kaga qisaasayaa min ahli naari dadka ahlunaarka dadka mu'miniinta oo jannada gelaya dadka naarta gelaya ama ha noqdeen kufaarta ku waaraysa ama ha noqdeen cusaada muslimiinta oo laga soo bixin doono waa loo kala qisaasayaa oo qofkii maarata jannada gelaya o aan naarba arkayn waxaa loo maratay qisaastii lo wixii dhibaatadii u geystay dadka ahlunaarka ayaa looga soo qisaasayaa wa ahli nnaari ahlunaarka ayaa loo qisaasaya min ahli ljanati ayaa looga qisaasaya dadka dad badan oo ahlujannaha kamida wixii dhibaataha ay ugeysteen ila ahlujannaha laftooda dulmi waa sameeyaan waa looga qisaasaya dadka ahlunaarka ah wa ahli ljanati bacdin min bacdin ahlujannaha laftoodana waa loo kala qisaasaya qof maarata jannada gelayey ayaa qisaas laga qaadaya mid kaleeto jannada gelaya looga qisaasaya wa ahli naari wa ahli nnaari ahlunaarkana waa loo kala qisaas qaadaya bacdihi min bacdin qayb qayb ayaa looga qisaasaya qeybta kaleeto marka halka sheiku wuxuu ku ta wuxuu ku taqriirinayaa qaacida muhima oo ah allah subxaanahu watacaala maalinka qiyaamaha markii makhluuqa uu soo shiriyo midkiisa weyn iyo midkiisa yarba makhluuqii makhluuq dulmiyey in dulmigaa maalinkaas looga qisaasayo oo axadkii axad kala dulmiyey in maaragtay qisaas rasmiya loo kala qaadi doono nabigu sala allahu alayhi waalihi wasalam xadiidkii abu hurayra nabiga uu ka wariyaya nabigu wuxuu lehy sala allahu alayh waalihi wasalam latu'aduna alxuquuq ila ahliha ywma alqiyamati xata yuqaada lishaati aljalxaa'i min ashaati alqarna yani xadidka imam muslim uu warinayey nabigu sala allahu alayh waalihi wasalam wuxuu leeyahay xuquuqda waad u gudanaysaan oad u gudanaysaan ahalkeedii yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha xata yuqaada lishaati aljalxaa neefka arigaa oo senyoon rida senyoon ilaa looga qisaaso oo xaqii ay kulahayd looga qaado min ashaati alqarna neefka ariga oo maarata geeska leh xadiidkaasuna waa xadiid saxiixa marka xadiidkaa wuxuu tusinayaa qaacidada imaamku uu taqriiriyey oo ah qisaas caam inay dhici doonto oo xayawaanaadka iyo makhluuqaadkao dhan midba midka kaleta waxa u geystay in loo kala qisaasi doono xataa qisaastu inay gaari doonto xayawaanaadkii iyo bahaa-imtii aan maarata maalaayacqilkaha in loo kala qisaasi doono oo wixii maarata maalaayacqila markii loo kala qisaaso ayaa waxaa la odhan doonaa kunuu turaaba wixii maarata caqlila sida bani aadamkana waxa weeye markii qisaastu waxay gaaraysaa qofku markii dulmi aad ku samaysid dulmiga haddii maarata xasanaad aada leedahay waxa weeyaan xasanaadkaaga haddii maarata xasanaad aad iyo aad u fara badan uu yahay waxa weeyaan xasanaadkaaga ayaa maarata waxaa la siinayaa qofkii maaragtay dulmiga aada gaarsiisay haddii marka xasanaadka ay wax kuusoo horeen nasiib baad leedahay haddii kaleeto oo xasanaadkaagiu meesha uu ku maarata uu ku marto ee asagii xaq uu kugu yeesho dembigiisi baa lasoo qa dushaa lagu saaraya marka waxa wey arrintuna waa arrin adag maalinkaasuna waa maalin camal dambeeto oo qofka maarata tadaarig uusan samayn karin qofka marka muslimkaa intii adduunka uu joogo ayuu tadaarig uu samayn karaa dad badan oo nala mid ahaa oo maanta dhulka hoostiisa ku jira ayaan maanta annaka waxa noo maaragtay noo suurtagala inaan samaysano oo ama inaan maarata toobadkeen rasmi aan samayno ama camal fiican inaan la nimaadno dad maanta sha maratay qabla maratay qabla yowm oo yoomeyn dad dunida joogay ayaa maanta fursaddaas ay ka dhuntay dadka marka qof kasta ee muslima waxaa waajib ku ah tadaarug inuu sameeyo oo iska ilaaliyo waxyaalaha maarata qofka naftiisa maarata halaaga u keeni kara qaala imaamu lbarbahariy raximah llah waikhlaasu alcamali lilah wa min qawaacidi ahli sunna qawaacidda ahlu sunnaha waxaa ka mid ah ikhlaasu alcamali lilahi subxaanahu watacaala camalka ilaahay in lagu gooni yeelo oo camalka allah loo daayo camalka cid kaleta inaan maarata lala wadaajin halka sheku markaa qaacidadan uu taqriirinayo waa qaacida muhima oo camalka qofka uu la imaanayo qabuulka laga aqbalayo ama salaad ha noqoto ama soom ha noqoto ayi camal oo ilaahay loogu dhawaanayo qofka markii laga aqbalayo laba shardi ayuu camalku leeyahay shardiga u horeeya waxa weeyaan camalku inuu noqdo camal sawaab ah sawaabka waxaa laga wadaa qofka camalkiisu inuu yahay camal muwaafiq lisunati nabiy lisunati nabiy sala allahu alayh waalihi wasalam nebiga sunadiisa camal waafaqsan waa inuu yahay kitaabka iyo sunada camal waafaqsan waa inuu yahay markii camalku sawaab u noqdo oo sunada u waafaqo shardiga labaad oo qabuulkiisa maarata loo shardinayo camalkaas waa inuu noqdo camal dar alla loola yimid oo camalka markii qofku ula imaanayey dar allah waa inuu la yimid haddii labadaas shardi meesha ay ka baxaan ama midkood meesha uu ka baxo camalkaas wuxuu noqonaya camal baatil ayuu noqonaya o aanan jirin buu noqonaya marka labadaas shardina waa laba shardi oo asaasiyeyn ah oo camalka qabuulkiisa loo shardinayo walidalika allah subxaanahu watacaala fi suurati alkahf wuxuu ku leeyahay qul inama ana basharu milukum yuuxa ilay anama anama ilahukum ilahun waaxid faman ka anama anama ilahukum ilahun waaxid faman kana yarju liqaءa rabbihi falyacmal camala صaalixا wla yushrik bicibaadati rabbihi axada allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay faman kana yarju yani aayadda shaahidka aan ka rabna waxa wey faman kana yarju liqaءa rabbi qofkii doonaya ilahay liqaa wanaagsan inuu kula kulmo falyacmal camala صaalixan camal saalixa hala yimaado camalka saalixa muxuu yahay wa alcamalu aladi yuwaafiqu lkitaaba wاsunata asaxiixa camalka kitaabka iyo sunada haabitada ah camalka waafaqaya iyo camal saalixa ah ama camalku hadduu kitaabka iyo sunada uu waafiqi diido camal sawaaba maahan camal saxiix camal maarata saalixa ma noqonayo allah marka waxa weeyaan muxuu maarata intaa ku daray faman kana yarju liqaءa rabbi falyacmal camala صaalixan walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada cibaadada allah uu ku caabudayana cid kale yuusan la wadaajin shirkigaa marka kii akbarkaahna waa soo geli karaa kii asqarkaahna waa soo geli karaa akbarka waxa weye camalka o dhan buu baabi'inaya maca iimaankii uu baabi'inaya midka asqarkaana waxa weeyaan camalkii timaartiisu baabi'inaya marka waxa weeyaan waxa weliba waa inaan ogaano shirkigu walow midka asqarkaaba ha noqdo yacni dunuubta kabaa'irta inteeda kaleeto waa ka waa ka daran yahay maarata xataa midka asqarkaa dunuubta midda kabaa'irta ah oo aan shirkiga maarata mukhrijka aan ahayn waa u ka daran yahay marka waxa weye yaan la tawhiinin yaan maarata laga qaadan shirkiga asqarka ahi wax fudud inuu yahay kabaa'irta waaweyn waa uu ka daran yahay maarata shirkiga asqarka marka qofku waa inuu iska ilaaliyo anwaacu shirki ama ha noqdo shirkigii mukhrij can ilmilla ah ama midka maarata camalka timaartiisa baabi'inaya ha noqdo wa qala imam barbahariy qala alimamu lbarbahariyu raximah llah wاridaa biqadaءi illahi wاlصabru cala xukmi illahi wاliimanu bima qala allahu caza wajal wاliimanu biaqdaari illahi kuliha khayriha washariha waxulwiha wamuriha qad calima allahu ma alcibaadu caamiluun wa ilaa ma hum saa'iruun laa yakhrujuuna min cilmi illahi walaa yakunuu fi laradiina fi اlaradiina wala fi الsamaawaati ila ma calima allahu caza wajal wataclamu ana ma asaabaka lam yakun liyukdi'aka wama akhطa'aka lam yakun liyusiibaka wala khaaliqa maca allahi caza wajal halka shiku wuxuu ku taqriirinaya qaacida muhima jiddan shiku wuxuu leeyahay waridaa wa min usuli ahli lcil wa min qawaacidi ahli sunna qawaacidda ahli sunnaha ama masaa-isha maarata cilmiga ah waxaa ka mid ah aridaa biqadaءi illahi wa qadarih ilahay qadihiisa iyo qadarkiisa xukunka allah uu xukumayo in qofku ku raali noqdo yani qadaha alle nuuc kasta uu noqdoba haddii shay maarata uu noqdo maarata mid aad ku farxaysid iyo mid kaa nixinaya miduu noqdoba waa inaad allah maarata qadihiisa aad maarata aad aad ku raalli noqotaa waasabru calaa xukmi illah iyo xukumka allah uu go-aamiyey aad ku sabartid sida markii musiiba kugu dhacdo oo kaleeto waaliimaanu rumayn bima qaala allahu caza wajal allah waxa uu yidhi uu ka yidhi ama guud ahaan uu yidhi ama qadihiisa iyo qadarkiisa iyo xukumkiisa uu ka yidhi waaliimaanu rumayn biaqdaari illah ilahay maaragtay aqdaartiisa iyo maratay biaqdaar illahi ilahay waxyaalaha uu qadarayo la rumeeyo kulliha aqdaarta alle khayriha maaragtay khayriha aqdaarta khayrkeeda yani waxyaalaha allah uu qadarayo midka khayrka adigu aad uhaysatid oo aad ku farxaysay wa shariha mideeda maarata sharta ah wa xulwiha mideeda macaan iyo midda maarata adig ku farax gelinaysa wa muriha midda maarata qadarka midkiisa maarata kharaar qad calima allahu allah wuxuu ogaaday maa shay buu allah u ogaaday alcibaadu addoommadu caamiluuna ay camal falayaan waxa ay camal fali doonaan allah waxa weye jumlatan watafsiilan waa u ogaaday waa u og yahay wa ilaa maa hum saa'iruuna waxa ay u noqon doonaan oo ay ahaan doonaan xaqiiqdu ay ku idlaan doontana allah waa ula socdaa ama gaalnimo ama islaam ama faqri ama maaragtay ama hodontinimo wax allaaliyo waxa qofku maarata makhluuq ay ahaan doonaan oo xaaladooda ay u idlaan doonto allah waa ula socdaa wala laa yakhrujuuna ka bixi maayaan makhluuqu addoommadu ka bi- laa yakhrujuuna addoommadu ka bixi maayaan min cilmi illaahi ilahay cilmigiisa saabiqa ka bixi maayaan sidii allah addoon kastaba ugu talagalay bicilmihi saabiq ayuu maarata qof kasta uu ku imaanaya walaa yakunu fi laradiina dhulalka dhexdoodana ma u ahaanayo walaa fi samaawaati samaawaadka dhexooda ilaa maa calima allahu caza wajal allah wuxuu ogaada mooye toddobada dhul iyo toddobada cu- toddobada cer dhexdooda iyo inta u dhaxaysa wax allaaliya waxa ku sugan waxa weeyaan waxay noqonayaan sidii allah subxaanahu wa tacaala ugu talagalay ilaa maa calima allahu caza wajal wa taclamu waxaad ogaanaysaa ana maa asaabaka adiga waxa ku haleelay ama shar ha noqdo ama khayr ha noqoto lam yakun inuusan ahaadeen liyukhdi'aka mid ku gafi lahaa ha dhihin marka shay dhibaataa marka ay kugu dhacaan haddii sidaa iyo sidaa aan yeeli lahaa alla ilahay shaygan waan ka fakan lahaa leanna cilmiga allah oo saabiqa ayaa ilahay hore wuxuu u qadaray shaygan inuu kugu dhaco sidii marka ilahay u qadaray inuu kugu dhacay wamaa akhtaaka wixii adiga ku gafay lam yakun mausan ahayn shaygaas ku gafay liyusiibaka mid ku haleeli lahaa walaa khaaliqa maca allahi caza wajal khaaliq allah wax la abuurayna ma uu jiro ee allah subxaanahu wa tacaala makhluuqa midkiisa ugu weyn iyo midkiisa ugu yar allah kali ayaa abuuray halka imaamku wuxuu ku taqriirinayaa qaacida muhima qaacidadaas oo ah qof kasta ee muslima inay waajib ku tahay in uu rumeeyo allah qadihiisa iyo qadarkiisa iyo allah subxaanahu wa tacaala inuu leeyahay cilmi saabiqa oo makhluuqaadka o dhan duduub ahaanna ugu ogaaday tafsiil ahaanna allah ugu ogyahay caalamkaana wax allaaliyo wixii ka dhaca sidii allah ugu talagalay ay u dhacayaan qaacidada marka shiiku waxa uu ku radinayaa nimanka la yidhaha alqadariya bimukhtalifi firaqihim firaqdooda kala gedisan ayuu ku radinaya ama ha noqdeen kuwii qullaada ahaa oo maratay sida nacbad uljuhani oo kaleeto oo ohanaya alamru unuf arrinku waa cusboon yahay alamru unuf marka waxay ka wadaan allah subxaanahu watacaala cilmi saabiqa ma leh ee waxa weeyaan shay kasta markuu dhaco buu allah ka warhelaya marka arrintaasuna waxa weeye waa arrin waxa weeyaan kufri tusin kufri maratay culummadu maratay waxay leeyihin waa gaalnimo leanna waxa weye allah subxaanahu watacaala waxay anfiyeen maratay cilmigiisii saabiqa ahaa oo kula socday wax allaaliyo wixii hore u dhacaya waxa dhici doona iyo wax hadda markaas dhacayaba intaba marka waxa weeyaan madhabkaasuna waa madhab batila wey in la yidhahdo allah subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan umuuraha lama u socdo marka waa fikraddaas waa fikra batila nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam xadiid saxiixa ayaa nebigu wuxuu ku- wuxuu ohanaya sala allahu calayhi waalihi wasalam qadar allahu maqaadiir alkhalq allah subxaanahu watacaala wuxuu maaragtay qadaray oo uu jaangooyey a khalqiga maqaadiirtiisa qabla an yakhluqa asamaawaati walard intuusan samaawaadka iyo dhulka uusan abuurin ka hor bikhamsiina alfa sana konton kun oo sano ka hor intuusan samaawaadka iyo dhulka uusan abuurin ayuu maaragtay maqaad- khalqiga maqaadiirtiisii allah u qadaray yacni waxa weeyaan maqaadirta waxaa laga wadaa shay kasta kamyada uu ka kooban yahay iyo kayfiyada u samaysmi doono ayaa allah wuxuu qadaray yacni konton sano ka hor intuusan samaawaadka iyo dhulka usan abuurin wa kaana carshuhu cala almaa carshiga allana waxa weeyaan biyo dushood ayuu saarnaa xadiidka waxa imaamu muslim ayaa warinayey xadiidka marka wuxuu tusinayaa qaacidada shiikhu uu taqriiriyey oo ah allah cilmi saabiqa inuu leeyahay oo maadaama makhluuqa samaawaad sida samaawaadka iyo dhulka oo ilaahay lix cisho gudahood uu ku sameeyey intuusan abuurin ka hor makhluuqaadkao dhan yacni allah subxaanahu wa tacaala inuu maarata uu qadaray maqaadiirtoodii bikhamsiina alfa sana taa marka xadiidku wuxuu sariix ku yahay allah cilmigiisa saabiqa ama ha noqdo cilmigiisa maarata mujmalan ama tafaasiishiisa ha noqoto yacni cilmi tafsiiliyana allah waa u leeyahay shay kastaba inta uu ka kooban yahay kayfiyada u samaysmi doono jumlatan allah waa u ogyahay subxaanahu wa tacaala